waxay ka dhigan tahay shaqo muddo aada u fara badan lagu howlanaa oo har iyo habeen loo fadhiyay muddo badan ayaa maaragtay afjarkooday ku ay ka dhigan tahay haddii aan la yidhaahdo shalay galabtii ayaa lasoo afjaray baarlamaanka wixii maaragtay ka dhignaa marka arrintaas waxay ka dhigan tahay maaragtay koonfur galbeed guul ay gaartay bay ka dhigan tahay waa tahay malaqshino waxaa jirta in beelaha qaar gobolada baay bakool iyo shabeellaha hoose siba bakool ay cabasho dabcan soo jeedinayeen oo ay ka cabanayeen qaabka xildhibaanada loo qeybsaday tirada baarlamaanka ee maanta la kordhiyey oo lagu diray xubnihii hore maxay ka bedeleysaa cabashada jirta cabashadaasu hadda mid caqliga geli kartaba ma aha sideeda banaan cabasho caqliga geli karto ma aha cabasho haddii ay jirto maaragtay odayaasha way fadhiyaan magaalada baydhabo ay fadhiyaan afar iyo labaatankas ay fadhiyaan wax cabashada soo gaaray ma jiro beesha halkaa ka qaylinay soo ogaadeen halkaanay joogtaa ugaaskeedii baa fadhiya xildhibaanadoodii baa la dhaariyey shaqaynaya maaragtay wixii qabaa'ilada waaweyn qaateen bay qaateen wiilka bursi baa maaragtay ayaan isleenahay way sitaan marka nimankaas ayuka niman cid kale bateri kusoo riday meesha ku qayliy layidhi way ma ogiya niman hadda maaragtay wax ka maqan oo maaragtay cabasho lagu sheegi kara maaha sababtoo dadka cabashada gabanta ay imaanayaan wixii cabashadooda ay sheeganayaan wixiiba aqligal ah maaragtay waxbaa laga qabanaya laakiin nin dhacayo maaragtay anigu iran baan aadayaa banaadiraan ku darsanaa maaragtay jubbada dheaan aadayaa niman maaragtay waxaa ku riyoonay magaalada aabhalberdo afar jab loo dhigay jab kamid a bay leeyihiin oo afar qabiil oo waaweyn baa degtee jabka isaga mataqaanay haddii maamul ay u sameeyeen taas cabasho maa la dhihi karaa maya dad bi dab bii korkiisa dab kushida rabo wey ma ku shid maayo cabashada meel ay jirto ayaa maaragtay dadka cabanayo way imaanayaan xarunta odayaasha ay imaanayaan annaka waxaasan tabanaynaa diyaar baan unahay waa fadhiinaa laakiin dadka cabanaya waxyaabaha dadka cabanaya ee ay soo jeedinayaan amaba dhaliilaha koonfur galbeed loo jeedinayo waxaa kamid a in saamigii dadkaas ay ku lahaayeen maamulka aanay ka helin marka tirada xildhibaanada iyo sida beelaha ay u qaybsadeen maxaad nooga sheegi kartaa
tirada maaragtay cid walbo wixii maaragtay saamigii ay laheyd bay qaadatay bartandii gobolka boqool maaragtay qabaa'ilada dego maaragtay ay wada degaan anigu lafteyda boqool baan ka soo jeedaa marka maaragtay waxay qaateen wixii gobolkaa dadkiisu qabaa'ilada waaweyn ay qaateen bay qaateen oo saddex xildhibaan bay qaateen xildhibaanadoodii way joogaan ugaaskoodii baa jooga maalintii aanu ha baydhabo soo degnay aanu hamar ka nimi ilaa sacaddan ugaaska wuu joogaa maaragtay shaqadoodii bay wataanoo maaragtay anaka ma naqaan dadkaas isaga e meel ay ka yimaadeen in meel ay u socdaan dadaan naqaan maaha cidda soo dirtay soo dirsatay baa kollay aamusa dhihi doontay anaka taas hadda waxaan ka nidhaanaba garanayna
laakiin odayaasha dhaqanka soo ma ahayn inay xaliyaan cabashada beelaha qaar ay qabaan
adaa nin cararayo mataqaanay meel orjooga aadan garanayn xageed ku xalinaysaa anaga waxaan joognaa xarunta kumeel gaarka ee maaragtay gobolka koonfur galbeed gobolada koonfur galbeed ayaan joognaa waxa noo yimi ma jiro abasho sheeganayo xageen ka raadina ma baadadoon baan u galna oo diyaaradantaan qaadana baad xageed ku nooshiin baan dhahnaa oo baadadoon aan u galna xageen ka raadina horta
waa tahay marka iyaguna waad la socotaa oo dadka qaar ee cabanayay qaarkood maamul ay kaga dhawaaqeen meelaha qaar sida ceel berdo oo kale maamulka dhawaan lagu dhisay arrimahan haddii ay sii socdaan maxay keeni karaan
wax allaale waxay keeni karaan ma jirto habsamo u sooti koonfur galneed galbeedna waxba uma dhimi karaan sababtoo markii horeaba laga taxtiray ilbaab walbo lislaha amay cabasho ka timaada markii horeaba mataqaanay laga baaraan degay anika beel degan koonfur galbeed ceelberde kuuyo barrow inta u dhexaysa degan oo tuulaba meel kule muntul meel kule xaquuqdii ay lahayn farahan ka saarnay sababtoo maalintii madaxweynaha la dooranaya waad garanaysaan waxaanu sheegnay afartan iyo shan maalmood inaan ka keenayno xildhibaan haddana sanad iyo mataqaana ee laba bilood bay nagu qaadatay antaawa unbaa laga baarandaya goboladan waa loo soo guuraya beelo badan baa degan afarta u dhalatay baa wax qiibsinaysa ninka qorshe iyagu maaha sida dadka qaarkiis ay wax u maamulayaan annaka cid walba saamigii ay laheyd baan faraha ka saarnay ogaadeen haddii ugaaskii intuu joogay wixii ay lahaayna way qaateen haddii ay dad wax tabada ay jiraan maaragtay waxay sheegaan ay hayaan ha yimaadaano baydhaba xarunta ku meel gaarka halkaana ku taallay ha yimaadaano ha sheegaano laakiin anaka meel aan ku hadlayno meel aan ku u aadnaba anaka garanayno boqol sano ay sheegayaan marka waxaas ayuka meesha ay la aadayaan ayuu kaa og nimanka meesha ka qaylinayo oo axmed madoobe batarida kusoo riday adeer markii batarida ka dhamaata ayukaa iska xamusi doono
si kale oo oo xal lagu raadin karo oo in maamul lagu dhawaaqo aanan ahayn miyaysan jirin
su-aashaas ayugu ay ku habbooneed inaad weydiiso aniga maaha aniga diyaar baan u ahay baan leeyahay antaan fadhiya ninkii cabasho qaba ha yimaado koonfur galbeed odayaasheed ha u yimaado koob iyo afartan oday baa halkaa fadhiid inay khilaaf xalliyaan keliya ayay u joogaan cidna in la dulmiya ma rabna ninka dhibaatada ay leedahay olaadu horaan usoo aragnay baahida loo qabo nabadu mataqaane waa mid aanu aqoonsanahay weeyaan ma rabno rabshii qayli qashaja ma rabne ninkii wax tirsanaya ha yimaado markaa ninkaas maamula ku dhawaaqay oo leeyahay xaaladiisa sida loo xalinayo inaad isaga weydiisay ku fiicneed horey dabcan waxaa u jirtay in siddeetan iyo sagaal mudane lasoo xulay oo baarlamaanka koonfur galbeed ah maantana la shaaciyey konton iyo lix kale in lagu daray konton iyo lixda kale ma beelaha loo kordhiyey tirada mise waa beelo deegaanka wax ka dega
waxa weeyaan beelaha looma kordhin beelo degaanka wax ku de wax ka dega ayaa loogu daray xildhibaanadu markii markii hore waxay ahaayeen maaragtay sagaashan iyo shan xildhibaan baa dastuurka ku qorneed shan iyo sagaashankii markii dambe markii maaragtay xaalada la dirsay waxaa laga maarmi waayey boqol afartan iyo laba xildhibaan in laga dhigo antaa dad baa lagu qanciyey oo maaragtay niman maaragtay dacalka boqol dego elberd maaragtay wax ka dego oo jajeelo la yidhaahdo maaragtay niman burashidley la yidhaahdo maaragtay yeediyo maaragtay inta udhexayso waaqsheen dego maaragtay cid walbo maaragtay koonfur galbeed wax ka degaysay ajuuraan baa ku jira oo dir baa ku jirta mataqaana cid walba koonfur galbeed wax ka degaysay ayaa loogu daray markay cabasho kacarar baa intaa loo yeelay dadku maadaama ay wada nool yihiin in nin walba xuquuqdiisa la siiyo ayaa tirada mataqaana waxay nala gaartay boqol afartan iyo laba hildhibaan bay nala gaartay ma gaartay adugu cabashada jirta marka maxay ka bedeli kartaa tiradan beelaha loo kordhiyey ee xildhibaanada koonfur galbeed
cabashada jirto aniga hadda cabasho maba arkaan ku yidhi waan kuu sheege nimankaas asiga ismaanaan arag anaga xildhibaanadoodii halkaanay fadhiyaan waana ku qanacsan yihiin mataqaanay odigooda odigooda halkaa abuu joogaa nimankaa maaragtay nin balile federaalku ka yimi haggaa meelaha qaylinayo anaka baarlamaan ka federaalka xildhibaanada ku jira nabadoono uma naqaano waa nin siyaasada inoo qaabilsan wey ayuka meesha jooga meesha ka qaylinayo ugaaskii halka anuu joogaa baan ku yidhi anu waan kuu sheegay xildhibaan laakiin ugaaska iyo xildhibaanada meesha kasoo jeedaba maxaa loogu talin waayey in ay deegaankooda ku laabtaan oo cabashada jirta iyo siday wax u qaldan yihiin ay usoo ogaadaan taas dawladda federaalkay u taalla nimanka meesha ka soo baxay oo rabo in maaragtay ummadda nabadgelyada u joogta qas ku dhex abuuro u tafaxeysay dawladda federaalkay u taalla taas annaka maaha annaka maaha dawladda federaalkay u taalla wixii ay ka yeelaysay